bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanta fayla hamiin fayla ka dhowaada warka hamiinama idaacadda warsana qodobada sinka dheegi doontan haddii ilaaha yarantununka guda jarna yo weliba kumida madawiinaga koonfur galbeed oo dahafuri qeybyoka bugagda manhajka usuba bangiga i b s oo suu haran usuba kafurdi magaalada tambaydhaba qarkumada odayaalka dhaganka oo ku hadlana koontada bilantiyo keliya baarlamaanka usub ee koonfur galbeeda dhegeystayaalka warsan iyo aragtidio ku dhiibidan sidiyo qaragaan tv-ga warsana gudoomiyigii hore degmada buula burda gobolka hiiraan ee sheegay intii wal natiije laankudiirna kulamadii fudhiyaan degmada buula burda gobolka hiiraan warqaata gubatii ku-simiga taliyaha saldhigga booliska degmada beledweyne maxamed maxamuud rooble ayaa ka amari dadka ka ganacstowa laamiyaalka gowshay intiyo ku guuran dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay intiya qalab ay doonto ka hoda maawisliya taliya hijaar oo soo ku qayb galay shir ku furmi dalkaasaytiya qadara todoba qodob oo laha ku saari helistii lukudeeri beelogi iyo dagaalamay maamulka gobolka banaadir oo undigii ka dhacya jeesidaasi akhbaaraadka banaanka raadiya warsana singaytona hamiignamadan welibaa kumida akhyaaray go-aan maxkamada kiiska iyo gudeertii dilkii waryigii caanka haya ee jamaal khashugji
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
akhyaaray hamiignimaya bahayto talaada arbaaniya hahooyda hayte taarigdinayaada aata labaatiyo afarta bilo tomi lamaad ee disembar sanadka lamadu kun iyo toban sagaalka intaasay welibaayo hayana qodobadii warkaana hamiignama haddana ka dhowaada soogiyey oo faah-faahsan haddii ilaahayara intii warkii subada kijara weliba aantusinkul hadla doone anuu maxamuud ali cabdulaahi gaabshaae kabilowna sidiisin warkaba ka dhegeysan madawiinaga koonfur galbeed oo sadaha furi qeybyoka bugaagda manhajka usuba
munaasabad laka dahafuraay qeybiyowka buugaagta manhajka cusub ee dugsiyada hoose iyo dhexe oo ha qaban qaabaday wasaaradda walbarashada iyo hiddo iyo tacliimta sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed maba si toosan daafuray madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen munaasabad kooban oo ku dhiiday magaalada baydhabo ee gobolka baa islamarkaa isanioo ku qayb galeen gudoomiyaga baarlamaanka koonfur galbeed ku-xigeenadiis wasiiro ku tirsan dowladda dhexe iyo haan koonfur galbeed macalimiinta iskuullada baydhaba iyo weliba maamuladii mebalku ka hadlay muhiimadda walbarashada iyo fa'iidada ardayda in la tamid manhajkan qaar kumid ee maamulayaalka iskuullada baydhabo iyo mabhaadhawaayana manhajkan cusub oo buugaagta islaabdeersi magaalada baydhabo oona sheegay intii ardayda ku faa'iidaysada doonaan farxaddaan lahan koobo korna madaxweynihii koonfur galbeed mudan cabdicasiis maxamed xasan laftagareen niindaafuri buugaagti waa walbada unu oomanayna imbahanayniu walbadana mayleeraysuna kahamiyaan ini hadafka unu lana deerna fashente maahena dadka eed injeel gaabki un olaha ka barane ini walha ka baradan eed injeel baa aha marka insha allahu xiriirkaasna jara doona wada shaqayntan jara doonta eed iyo eeda ayaa haddii unano maamulayaasha eedaan ka faraxsananta geeti ini buugaagtina nii weli xildhibaan sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan midoobay iyo wasiirka hidda iyo tacliinta sare ee koonfur galbeed cabdiraxmaan cusmaan malaaqa iyo miba ku hadleen muhiimadda manhajkuun lay madaxweynaha maykalaan kagmaanagay ananta safar may kuqooy xudura kuqooy meelo may hakadaa furnay jaraad jaamacad oo aragday jaamacad caalamiga international e iyo meelo ku furaay runtii madaxweynaha arrintaas galngan oo rajaysadi sidanka dhaqsi badan markii la sheegay aragday
si hufnaana iyagana u gaarsiiyaan iskoolaadkooda manhaj dheedheel ma ahan waqti iyo juhdi iyo waxaan gelinay fara badan ballanqaadka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed in uu ahaa in iskuulaadka dhammaan in la wada gaarsiiyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan ayaa ku hadlay dhidih walbarashada muddadii halka sana uuse xilka hahay walaa-unku qabsoomay iyo weliba manhajkun intiuse hadeer magaalada baydhabo ballanqaadkii ahaa ee qorowka lahajada mahayga yaa sheegay madaxweyne lafta gareen intius marahay meel gebigabe waana laha bandhig ka doona muddo dhow si iskuulaad kalunku bilaaba qorowka afka mahayga si iskuulaad kalunku bilaaba qorowka afka mahayga qeybahaas oo ah macallimiin mishaar la siinaayo inay jiraan iskooladii dowladda iska lahayd oo aan ijaar ahayn in dowladda ay ku soo wareegaan oo la dhigo shaqaalo aan mishaar la siin ay dowladda siinayso meeshay rabta ha ka keento brocessay ku jirtaa laba boqol iyo konton macallin yaan hadda haddii ilaahay yidhaaho sanadka markuu dhammaado yaan rajaynaynaa january inay noo soo baxaan oo world bank ay ballan qaatay oo process ku jiro macallimiintii iskoolka dhigaysa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa gebagabadii waxa uu soo hadal qaaday qorista afka mayga oo uu sheegay inuu marayo meel gebagaba ah lana soo bandhigi doono muddo dhow si iskuullada looga bilaabo qorista afka mayga ballanqaadyadii aan hadda ka hor ka hadalnay xilligaygii waxaa ku jiray in afka mayga la qoro in la qoro oo la dhaqangeliyo oo laga shaqaysiiyo markii intaan nimid shirkii ugu horreeyo intaan ku qabannay wasaaradda waxbarashada federaalka iyo wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada yaan inta isugu keennay oo arrimaha waxbarashada looga hadlayo si sharci ah waxaan u dhaqangelinay oo lagu heshiiyey oo dowladda wasiirka federaalkana uu saxiixay bangiga i b s oo yaha horun u subiya koonfurtii magaalada dambaydhaba shukri ismaaciil axmed danin faahfaahayaasa way baxaytay munaasabad laga daafuraaye xarunta bangiga caalamiga ee i b s ee magaalada baydhabo waybaha ku qayb galay guddoomiyaga baarlamaanka koonfur galbeed wasiirka ganacsiga wasiiru dowlada maaliyadda wasiir ku-xigeenka dhallinyarada ee ciyaaro guddoomiyaga gobolka baay kan degmada baydhabo xildhibaana mas-uuliyiin ku dareerta rugta ganacsiga koonfur galbeed madaxda jaamacado baydhabo ururada bulshada aqoon-yahanii bahda saxaafadda cabdirasaaq sheekh xasan oo eh maamulaga i b s ee koonfur galbeed iyo cabdirasaaq cilmi maxamed oo ee madaga laamo oo eh madaga laamo i b s ee adeegyada bangiga iyo ku hadalay ujeeddada munaasabadda iwalyaabo bangiguusi qobadawa geedu may baddaah furdaane oo hornahnin ka shaqeeyey n meeleraay baranjigi si meeleraay bulshada koonfur galbeed gaar ahaan bulshadu bulshadu ku nool baydhabo iyo unka faa'iidaysadan meeleraay bangiga i b s kulley bangiga i b s s magaashayba ku muuqato mayba bangi international eh international bank of somalia mayba may dheeraay usoo hata ka hor ka shaqeeyay magaalada muqdisho magaalada muqdisho mayba kaleeya ilaa iyo siyeed xarumad xarunta inku horeyti oo bangidu isku furada gobolada mayba nagatay xaruntun bay dhow taas mayba may dheeraay usoo nasiib iyo weel dhadeen bulshada ku nool koonfur galbeed gaar ahaan bay dhow mayba bangiga lamadan beer arday maalmuway hata foodaan yahay hadhaafni us xarumo kale kuweeldhaday oo hata broseska kajaraana kismaayo oo ee xarunta maamul goboleedka jubbaland iyo garowe oo oo ee xarunta maamul goboleedka puntland marka bangiga i b s adeegyada usu qabdow eeda aan bilaarinin mayba ku mid aha iniusu akawno furow akawnnadaas oo iniska jiraan corporate iyo individual lamadaba shaksi iyo ganacsi lamadaba iyo mayleeraay accounno oo eed intira badan sida saving account qofka lacagood iyo xisaab garaysado kor masterkaar baro dhagtiska hata cusbo bangiga isu dhiibo mayba ku mid ah masterkaare maalgelinga dhiibe usbuuciguna hataa dhaafni mayba anna iyo mas-uuliyiinta hata inta niidiroogda oo bangiga i b s kuma qanaane gobolka bokool gaar ahaan degmada xudur degmada xudur oo laha kadaafuri mashruuc leero microfinance oo lanka tiragalay dadka oo mayleeraayus ganacsada oo yaryar ini lakakaabo iyo dad kale oo aragday ganacsiga yoon lanka abuuro dad oo aragday baababunda ee shaqa lanku hel
bangiga i p s wuxuu kusoo aaday xilli baahi bangiyeed loo qabo wadanka sidaad ogtihiin burburkii kadib waxaa ka jiray xawaalado wax badan soo qabteen dadka soomaaliyeedna wax badan soo caawiyeen laakiin waxaa jiray adeegyo loo qabo bangiyada sidaas darteed bangiga i b s markii la furay sanadkii labada kun iyo afariyo tobankii wuxuu soo celiyey adeegyada lagu yaqaano bangiyada ayna leeyihiin bangiyada adduunka oo dhan isla markiina fura bangiga waxaa suurtagalay in soomaaliya ay yeelato adeega swifty koodhka oo ah adeega ay ku xiriiraan bangiyada ay yeelato adeega swifty koodhka oo ah adeega ay ku xiriiraan bangiyada kaasoo suurtageliyey in bisnisyada soomaaliyeed ay ku xirmaan bisnisyada kale adduunka iyadoo magaalada muqdisho lacagtii laga process gareeyo iyadoo maraysa banki to banki ee gaaraysa dhammaan adduunka gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed yasir asmiye xaragan ku jari xarunta i b s ee magaalada baydhabo waybana i b s bulshadii anhayte adeegi shalduban oo faa'iidan leh maxamed cali xasan weyba wasiirka ganacsiga koonfur galbeed weyba uuse sheegay intii hadhawaayayaan adeegyada bangiga uuse ku ful yahay koonfur galbeed us-oona ka ammaanay doorashada iyo hadooradan koonfur galbeeda
geedka weli farxadna ee inaanu fursayn bal qayb galna furitaanka branjiga qayb ka mid a bangiga oo i b s oo ah faraciis ka horeeyay ama qaybashay kala duwan gobollada ka yaalan xarjusmina xamarka taal wali ciidanka faraxsana inaynu qayb ka naqana bangiga adeega isa dadka siiyano inu qayb ka naqana howlaha isa bangiga haayano howlo badan maalgelinta iyo iyo shaqooyin badan haaye akawnada isa furahayno wali waa akawn international eh gabagabadii gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekuna iyo bulshada koonfur galbeed anka baaqi intii ku faa'iidaysadaan adeegyada shalduban ee i b s iyo bulshadanka taragalaan us-ona ka ammaanay madaxda bangiga fursado yoon abuureen ardayda jaamacado iyo ganacsatada us-oona sheegay intii waqtigii lanka taragaliyo hakeedana i b s waa ku faraxsannahay servicekan iyo adeegan ay soo gaarsiin magaalada baydhabo runtii waxaa keliya aan ku ammaanahay i b s waxa weye waxaan xasuustaa waqtigii doodan aan bilownay magaalada muqdisho ee ahayd madaxdii i b s aan isku aragnay mahadii ugu horeeya waa fikir yaroo miiskaan iskala sheekaysan oo ahaa in loo baahan yahay bangi i b s muqdisho laga soo qaado oo la keeno adeeg gobolada runtii aadaan ugu ammaanahay muddadii yareed ee koobnada ay qabsadeen ay yidhaahdeen in adeegan lagu soo gaarsiin doono magaalada baydhabo oo noqotay meeshii ugu horreysay marka laga soo tago muqdisho adeegaas ay ka furaan a t m-kii la keeno wasiiradu waa isla soconay waa xasuusanaa muddo dhoweed markii aanu horyaal aanu ka furnay a t m-ka maantana in bangiga marka branjigiisa laga furo i b s aadaan ku faraxsanahay runtii waxayna ka mid tahay siyaasadda dowladda koonfur galbeed ee madaxweyne cabdicasiis uu hogaamiyo in dib loo soo nooleeyo adeegyadii iyo dhammaan adeegyadii aasaasiga ee bulshada u baahneen si loo kobciyo marka dhaqaalihii gobolka runtii waa idin ammaanaya waana ku mahadsantiin marka insha allah martiqaadkan aad ugu martiqaadeen i b s weyb waa bango caalami e mar kale ku reeba magaalada muqdisho weyb waa meelinka horeyti oo dowlad goboleed oo dowlad goboleedyada xarun iyo kuweel dhan baydhaba waybana wadaana intii magaalooyin kale ee koonfur galbeed tan baydhabo lamid ayuu ku furana qaar ku mide odayaalka dhaqanka oo ku hadli qoontada bilaantiyo keliya baarlamaanka cusub ee koonfur galbeed waryaagana maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele iyo faahfaahinta warkungning haya shirkun oo maalinti la maadgalaya ka saabsanay sidii hanraabta koonfur galbeed soomaaliya iyoon ku hadalla lahaayeen qoondadiiyo kaleyin siyaasadda dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo guud ahaan dalka soomaaliya shirkun oo habdhaman qaabiday hay-adda s w s o iyo weliba ku qaybgalay hanraabta koonfur galbeed soomaaliya iyo haan insharaxan xildhibaanada baarlamaanka cusban ee soomaaliya iyo haan insharaxan xildhibaanada baarlamaanka cusban ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya welibana shirku geega saas oo ku qayb galay waxaana ku mid ah golo malaaqyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulunku oo socdo dheer qaadadii iyaba uku dambeyntii weliba laha ka afmeeray in golaha malaaqyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo aqbalan in hanraabtiyo xilaan qoondadiyo kaleyin baarlamaanka usuban ee koonfur galbeed inka horeyn shirka weliba ku hadalay waxaana ku mid ah malaaqyadii ku qayb galeen kulunkun waliyoona tilmaamin in malaaqyadiyo diyaaran ayin sidii yoon sii lahaayeen qoondadiyo kaleyin hanraabta koonfur galbeed baarlamaanka usuban ee koonfur galbeed dhowaan lukuwada in laha dhiso
robi lanki balaan maqnahay ti lanki magalan maqnahay maqnahay si shalhaaya ko maamul koon indhisan oo dawladda koonfur galbeed ah balaanga ka jarta sodigi koow ah lanki balaan jeeysidii ilanki maga jeeysidii haddana malaagadii og sii shalciyi sidii shalciyin malaagadii og runtii waysiinkii aaba ay malaaglay ma heshaanta lay ku fikiro aynama kii lamada la intii lama bilaa madseenu heer eegno
marka way burburtay balaantu markii hore balaan leyl raa idoolay roogi jartay hee madii dawlad burburtay la ogaatay balaan qiimadii leed wali la ogaaday meel magal wal hanku bii kornti wal hanku biyaas dhallinyaradii madii dhaawacanta dadka kow difaac ehoo mayla raay dhaqmaantii oo dhakhaatiirhan mayla raay uniform jogalladayna daawayaay dadkii haayeen dadkii markii oo mayla raay isu dhallinyarada hajabte mayla raay isu een walkasan qobdaayu dadkaa lawiin dalka kalew wali fadaanayn rabataan oo sheegadaan geedan ka ayidsin taawayaasana lanka aadis xaquuqdilat ini hagaraaw wadaadadkiis xaquuqdilat ini hagaraaw taawayaasana gebirte usuladhalati xaquuqdiya ini hagaraaw maleyasaana gebirti isu dhalay wal habaraay xaquuqdiya intilata oo isu hagaraaw maleyasaana dhammaantii yoet maamulka hay-adda s w s o marwa xaliimo faarax godane xaliimo yarey oo iyana meeli ku hadaliyeen kuma hadnagtay golo malaaqidii ku qayb galeen shirkahan raabto gudareer lamada maalmood magaalada baydhabo iyo oona tilmaantay in golo malaaqida dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo ku bedelanyiin malaaqida dowlad goboleedyada kale iyoona sheegtayinoo mudanyiin malaaqida in laka awaalmariya sida iyo diyaaranku eto inuyo dhiibaan qondada hanraabtiyo kaleeyiin siyaasada dalka koonfur galbeedba runtii shirkaneet wuxuu ahaa shir wadatashi oo gabdhaha ah oo ay maaragtay soo qaban qaabisay hay-adda s w s o oon aniga madaxa aan ka ahay aan maamulo iyo hay-adda life ambisan institute iyo gabdhaha ka shaqeeya nabadda ee reer koonfur galbeed iyo maamulka oo maxay ahayd ay naga gacan siinayeen gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha haweenka gobolka iyo gudoomiyaha haweenka degmada run ahaantii wuxuu ahaa shir si nidaama ku bilowday aadna ugu faraxsanahay sida uu daadahaynta aamino yar noogu daadahaynaysana aan aad ugu faraxsanahay runtiina shir kasto ama wax kasto ood qabanaysid waxaa la rabaa inay wixii adiga aad shirkan u qaban qaabisay ay ka soo baxaan boqolkiiba boqol baan dhihi karaa shirkan sababtii loo qabtay way ka soo baxday waayo waxaan filaynay gabdhaha qaar lagu brograamiye xitaa koo iyo tobanaa leedihiin dhowr xabaa lidin siinaa waxba lidima siinaayo wixii la jaray idinkaa lidinka jaraaya laakiin si kalsooni buuxda ah u qabtaan odayaasheenii dhaqanka oo maantana hor fadhiyo waxay noo sheegeen in ay maaragtay tiro buuxdo oo aad ku qanacdeen inay meel idiin dhigeen marka taas waxay muujinaysaa sida koonfur galbeed dhaqankeeda ay uga duwan yihiin dhaqamada kale inaad idinka naftirkiina maalin walba waxnasiiya aanaan dhihine odayaasha lagu abaalmariyo waxyaabaha ay kaga duwan yihiin dhaqamada kale isla wararka magaalada tambadhebe ka guda jirnay akhyaaray dhugunsidyaalka warsan oo aragtidii oo ku dhiibade sidiyo aragaan tv-ga warsana cabdulaahi nuur aadan jecelo yanin faahfaahiye idaacadda warsan oo laku dhugunsadow f m baydhabo iyo deegaanada hoos kooyow s w g iyo live streamka oo caalamka oo dhan isanku dhugunsado kortaan yaa hadda waliba yaa kordhiiday t v online ee kaasoo bulshada iyo kula dareero koraan baro bulshada t v-ga cusub ee warsan t v weliba dhowaan usu si toose hangala doone hawada welina lankatira galay bulshada soomaaliyeed iniyo ku fiirsada koraan walyaabo iyo wakhtigan u baahan yiin barnaamijka bandhigga raadiyaha oo qadka telefoonka lankafuri dhugunsadayaalka idaacadda yaa weliba iyo hadhowaayana t v-ga cusub ee warsan t v iyo oona ka tilmaameen horumar iyo samaykii warbaahinta warsan fidhija baydhaba welina iyo codsideena in laha kordhiye barnaamijyo cusub waltarnaan leh shacabka soomaaliyeed
warayse gaar ahaan tuulada hadhawaa widaayow barnaamijkala dareerte haye haye aragtida ka eedan t v-ga
t v-ga aragtida ka eedanayba horumarka warsanhalin deertiya eed eedaan ka faraxsana marka may jeelagalahay tigdaawa nidhaaf koldhay t v-ga
may jeelagalahay dilay qur-aanka kariimka tafsiir iyo xadiis olaas intinanindhaf eedan jeelay
wallaahi mid eed eedal horte lambaahan ayaa la samaynaya nina masalan fikirani hadan hal martii intan haysato camal naynan ka fikirayna meegoaase ciidan adag haynaya gobol badan oo la kordhiyeyna gowrayaal iyo ashira ashira axaadiis oo badan ka kordhiyay injiilka
haye fiirsati maa muuqaalada iyo tv-ga warsan haye maykinku bahi mayna jeelada dhahaytini tv-ga dhaha kordhi
walaalkii shiidala daadaa kordhiga wartayadiisanka la xajeliyo musallama sheekooyinka iyo qasooyinka daadankiisan kordhigaan jeeladalaynaha hakordhiyowka tv-ga warsan weliba ku dambeeyey maamulka warbaahinta warsan iyo khubro markaasi iskaaladi markii sida tooska ah hawadu isahangaloona weliba kubaha doone wal ku beddelan walyaabo waqtigan kubahow tvda soomaaliyeed haana soo nagdo doonaan haana waltarnle bulshada ka tahnaada doonta tv-ga warsan gudoomiyigii hore degmada buulaburda gobolka hiiraan ee sheegay inti wal natiije la-aan ku diirna kulamadii kudhihi degmada buulaburda gobolka hiiraana bashiir cabdullah cusmaan iyo faahfaahinta warkuunin haya gudoomiyihii hore degmada bulubard ee gobolka hiiraan cabdi daahir gure ayaa sheegay in wax natiijo ah laga gaarin kulamadii ka dhacay degmada bulubarde si loo dhammeeyo xiisad ka dhalatay maamul cusub oo loo magacaabay dhowaan degmada bulubarde balse ay diideen odayaasha degmada bulubard ee gobolka hiiraan odayaasha dhaqanka iyo wasiirka arrimaha gudaha wadahadaladoodii waxa ayna weli isla garan ay isla fahmi waayeen habka loo dhisayo golaha deegaanka wasaaraddu waxay halkaa ugu sugan tahay inay golihii deegaanka dhisto markay siyaasadda ay salkan ku dhigto didisa xaaladda siyaasadeed oo hadda adag laakiin odayaasha dhaqanka waxay dhaheen waxaa u baahannahay guryaha deegaanka wasaaradduna ayadaa awoodaba golaha deegaanka golaha deegaankana waa mataqaana dowlad goboleedku waa inay wasaaradda arrimaha gudaha ay fuliso halkaana wuxuu wasiirku ugu sugaya si loo dhiso golo deegaan dadka u dhan haddii dadku ay ku kala maqan yihiin suurtagal ma aha in golo deegaan la sameeyo taas waa sababta marka khalaafka u jiro haddii qola ka maqnaata golaha deegaanka sabab loo samayn karaa ma jirto oo de waa dowladan loo dhamayn golaha deegaankuna waa wax deegaanka degmada buulaburda oo loo dhan yahay ku dhismi karaan sababahaas awgooda marka waxaa culays ka jira odayaasha iyo wasiirka wadahadaladoodii ha loo soo dhammaystirmo oo iyadoo loo dhan yahay aan dhisna golaha deegaanka qolo walba ay ku sugan tahay degmada buulaburta siyaasadeeda kuna qanacsan tahay annagu laakiin ka maamul ahaan wasaaradda arrimaha gudaha waxaan rabnaa inaan golihii deegaanka dhisno rabitaankeenu waa inaan dhisno golo deegaan laakiin weli waxaa laisku mari layahay habka loo dhisi lahaa oo ah siyaasadda hadda ha lagu heshiiyo meesha ka jirto si loo dhiso golo deegaan loogu gudbo marka laakiin annaga ka wasaarad ahaan waxaan hadda halkan ugu sugannahay inaan golihii deegaanka dhisno si walba oo mataqaanaa loo lagu heli karo golaha deegaankana waxaa iskala reer buula burda go-aankooda oo dadka reer buula burda iskala go-aanka ay number one ka yihiin odayaasha dhaqanka iyo bulshadoo dhanba waxaan adugu baaqaa reer buula burdaha siyaasiyiinta oo federaalka iyo statekaba inta ku abtirsata buula burda inay nagala qayb qaataan si dadkan xaaladooda aan u deji lahayn uguna dhisi lahayn golo deegaan annaguna ka wasaarad ahaan waa ka shaqaynaynaa dowladda soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ayuu ugu baaqay in la caawiyo dadka ku nool degmada buluburde waxaan rabaa marka inaan anigoo ku hadlayo magaca bulshada reer buulaburde iyo ka mas-uuliyad ahaan anigoo ah gudoomiyihii hore oo degmada haddana ka mid ah xubin wasaaradda arrimaha gudaha maalmahan xaaladda meesha ka jirta oo maday markii aan bulshada qeybada kala duwan la xiriirin xaaladda magaalada ku sugan tahay inaan maanta cod dheer aan ku gaarsiiyo international communityga iyo hay-adaha deeqbixiyaasha iyo cid walba oo mataqaanaa loogu talagalay inay dalka wax gaarsiiyo deeqbixiyaasha iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka iyo hay-adaha carbeed iyo cid walba oo mataqan samafal ka shaqayso magaaladan saa ka warqabtiin baa in dhowaalaba hadda toddoba sana ayay go-doon ah isla markaasna go-doonkeedii waxaa u saameeyey haraadiyey khalaaf siyaasadeed oo faragelin badan oo siyaasadeed leh dhinacyo kala duwan hadday noqoto siyaasadda ka madax bannaan degmada hadday noqoto dowlad goboleedka tiisa hadday noqoto dowladda dhexe iyo gacmo kale oo weli aan si laraba loo sheegi karin oo laga yaabo xitaa inay amni darrada qayb ka yihiin oo meelaha qaarkood iyagoo aan aada culays badan marka arrintaas waxay sababtay in dadkii ay isla wal xiriirkooda xumaado in maamulkii shaqay waayo in xafiiska degmada uu shaqay waayo in ciddii samafalka oo qaba lahaydna ay codkaas gaaray awgiis ay haka galaan waxaan rabnaa marka in maanta annaga waxaan ku sugannahay degmada buulaburdo aniga iyo wasiirka arrimaha gudaha waxaan rabnaa inaan la wadaagno cid kasta oo buulaburdo wax loogu talagalay haysta ama wax u heli karto inay si dhow oo kaliya laable usoo gaaraan waxay qayb ka tahay magaalooyinka hirshabelle oo go-doonka ah waxay wax badan la wadaagtaa xaaladda adag oo mataqaanaa aada mataqaanaa oo u liidato oo nutrationkeeda iyo waxeeda caafimaadkeeda wax walba way hooseeyaan tali ku-hogeenka ciidanka hooga dalka sarayo guuto maxamed cali bariisa ee sheegay intii tuulada haaji cali ee gobolka shabeellada dhexe usoo kala hadlay dhallinyarada ma-uuslaya ee deegaanka usoo unseedi waana dagaal iyo kala jiran dagaalyahanada al-shabaaba taliyaha iyo garab surnaan saraakiil kala yaa sheegay inta dowladda federaalka iyo garab suranta ama iyo garab yaa sii doonta dhallinyarada ma uu isla islamarkaasiitina la qalabeeyi doona waliba uu soo ka amray taliska qaybta labaatii toddobaad ee ciidamada huugka dalka intiyo garab surmaan dhallinyarada ma uu isla ilaa yoonay inta dowladda soomaaliya iyo ku diyaarayaasha qorasho laka qalabeeyoba taliye xaaji usuuna ku qayb galay shir usu ku furmi dalkaasiitiya khadara taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed xasan cabdi maxamed xijaara iyo magaalada dooha ee dalkaasiitiya khadaran ku qayb galay hirowga tartanka ciyaaro ee ururka isboortiska ee arabta sharkanya weliba uu siiya kiinka horeeya booliska soomaaliya iyo ku qayb galan yeeda oona dhallinyarada soomaaliya iyo matalaan tartanka ee kulamo faylana iyo la galeen ama la qaadeen taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed xasan cabdi maxamed xijaara yaa intiisa rooga dalkaasiitiya qadara iyo weliba kulamo la qaada doona saraakiil iyo weliba mas-uuliyiin ku tirsan dalkaasiiti knagana dhugunsidayaal magaalada beledweyne ee gobolka hiiraana warqata kubadda kusamaga taliyaha saldhigga ee booliska degmada beledweyne maxamed maxamuud rooble iyo weliba ka amray dadka ka ganacsadowa laamiga gowshay intiyo ku guuran marlamaad bashiir cabdullah cusmaan iyo faahfaahinta warkuuning haya warqad ka soo baxday kusimaha taliyaha saldhigga booliska magaalada beledweyne maxamed maxamuud rooble ayaa lagu amray dadka ku ganacsada hareeraha waddada laamiga ah inay ka guuraan waxaana warqadda lagu sheegay in la burburi doono goobaha ganacsi ee sida sharci darrada lagu dhistay hareeraha waddooyinka dhex mara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sidoo kale warqadda ayaa lagu sheegay in laga bilaabo shan labaatanka bishan ilaa iyo soddonka lagu amray dadka gaadiidka dhigtaan inta u dhexaysa bacadlaha ragga ilaa iyo sariga laga galo lamagalaay inaysan gaadiidkooda dhigi karin ciddii amarkaas qaadan weysana la ganaaxi doono konton dolar iyo bil xadhig ah warqadda ka soo baxday kusiimaha taliyaha saldhigga booliska magaalada beledweyne ayaa la faray dadka ku nool magaalada beledweyne waarida raaxada leh miraayadaha madow ee loo yaqaano bensilka inay ka fiiqaan si aysan u dhicin baa lagu yidhi wax qalqalgelin kara amniga magaalada beledweyne ciddii amarka diidana laga qaadi doono boqol dolar iyo bil xadhiga ugu dambayntii warqadda kusiimaha taliyaha booliska magaalada beledweyne ayaa loogu digay dadka ku shuba qashinka weliba shabeelle ee dhex maray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana lagu sheegay warqadda in ciddii lagu qabta iyadoo qashin ku shubaysa weliba shabeelle laga qaadi doono shan boqol oo dollar iyo bil xadhigna la ganaaxi doono surunka warkaysiganka hoyahay waliba idaacadda warsan ee runtiya beledka tambaydhaba go-aanka maxakamadda sacuudiga yaa ku barweelay kaaliyo kore oo ondhowa dhahal sugaga maxamed binu salmaana oo soo kalug lahaya dilkii jamaal khashuugji oo la hukumi ambaareen caalamiye yeeda oonasuu lakaaqaahi intiisu ku been sheegay cadaalad haabahaatoo la helay taageerada maraykanka shan qof oo maqaasho laansheegna yaa isniintii lan hukumay dilkii waryigii jamaal khashuugji miilisadi kalena yoona lakaridii hukuna habse oo markii layska dara iyo deeryan labaati afar sana sarakaal ku tirsan wasaaradda arrimo dibadda ee maraykanka iyo go-aan yaa ka sheegdi tallaabo muhiime oo lakala xisaabtamaba waxaanay ku dambeeyey dilkaasayti warkii khiyaara hilowsin kula socoteen idaacadda warsan ee baydhabona surunkun iyo ninka dhonye warka waliba saarey maata gudeertow waryaagana maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele intuu subada kijara waliba isina soo siyaayey ano maxamuud ali cabdulaahi gaabsha ee akhyaarta kulabibaataan ku mahadnage intubarkun warlamada redon kulamaan haddii ilahayara amaan allah